taas marka sida loosoo qulaalseen lahaa looga dhigi lahaa wax runtii dantiinana ka fikiraya danta dowladdana xal u helay ayaan rabnaa horta annaga inay win win situation arrinta ku dhamaato midda kale rugti ganacsiga gabeere iyo ganacsato kale oo labada suuq ka socotana hadda aan idinla hadlayn wasiirka maaliyaddii la fadhiyaan ayagana hawshii ayagana dhinaca uga jiraan marka waxaan rabnaa hawshaasna in sidii loo wada midayn lahaa waxay u noqon lahayd wax annaga ganacsato midaysanoo wada socotana waa noo sahlaysaa hawshii marka taasna waa idinka codsan lahaa marka inaa anigana ifasaxdaan oo tuulux uu wakiil iga sii noqdo kadibna aada guddi inta soo saarataan hawshaas la dhammaystiro isla maantaba wixii asla qorteen oo habaysanna aa guddigii iyo aniga hogaaminayana aan madaxdii u wada tagno intaasaa codsan lahaa